waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali qof muwaadin soomaaliyeed ah oo waajibaad iyo xuquuq uu ku leeyahay wadanka ayaa marka hore igu dhalisay inaan guto waajibaadka iyo xuquuqda uu wadanka iyo dalka iyo dadka igu leeyihiin taasi waxay keentay markaa inaan ka fikiro meesha ugu habboon ama ugu daran ee aan wax ka qaban karayo inaan isweydiiyo waxaan isweydiiyey wadanka mushkilada iyo dhibaatada keenta inay tahay habka maamulka iyo siyaasadda oo wadanka si xun dhibaato xun ay ka jirto ragaadisay saa darteed marka waxaan isiri mi armaa loo baahan yahay siyaasadda dalka in la saxo si dadka noloshooda iyo maxaan ku raadaye iyo wax kastoo ku saabsan noloshooda kor loogu qaadi karayo taas marka waxay igu dhalisay inaan raadiyo mansab siyaasadeed oon wax oga bedeli karayo cidda dalka iyo dadka hogaaminaysa dantana ay ugu jirto ummadda saa darteed ayaan u dalbaday inaan siyaasadda ka qeyb galo waa gartay marka markaad dalka tagtay dabcan waxaan is leeyahay dalka marar badan oo horaa tagtayo marka guud ahaan xaaladda guud waad la socotoo nin ku cusuba markaas ay ugu horreysa maadan ahayn laakiin markay noqoto inaad siyaasad dhex geshid oo xil doontid ma jiraan waxyaala aadan filayn ama aad kutaaaadan ku talagalsanayn markii hore oo aad markaa la kulantay e walaahi maadaama aan aan wadanka aniga aan markaas si joogto ahaan u tago inta badan waxaa wadanka iyo qaabka iyo dadka iyo siday u nool yihiin waan la socday markaan wadanka ku noqonoqonayo aan tegayeyna dee waxaan levelka hadba aan isleey waxbaad ka qaban kartaa ayaan wax ka qabanayay oo ahayd ugu yaraan waxa ugu yar waxaa waaye xataa mucaamalada dadka sida loola mucaamiloodo in mujtamaca wax laga bedelo mujtamac waa mujtamac dhibaato la kulmay waa mujtamac dhibaato iyo xabad la kulmay mararka qaarkood xitaa dabeecadahooda aad ayay u qallafsan yihiin dadka qaarkiis marka inaad xitaa mucaamalo fiican tusiso ayaa ayaa ka mid ah laakiin wax isbedel oo weyn oo markaan siyaasadda raadsaday iyo markaan aan aanan caadi u tegayay oo differensi ah lama kulmin waxaan ku talagashanaya ahayd guud ahaan markaan siyaasadda ka doonanaya soomaaliya waa garta markaan marka gudaha u galno markaad dabcan nidaamka doorashada soomaaliya u shaqaynaysa waxay ahayd in beel walba ay markaasi xildhibaan ama xildhibaan walba loo qoondeeyey beel gooniya marka markaad bilowday rag madaxa joogay oo markii hore xildhibaan u ahaa reerka oo rabay inay maaragtay sii joogaan sidee u wajahday sidee uga qayb qaadatay natiijadii u dambeysayse maxay ahayd xasan waa mahadsan tahay horta natiijada u dambeysa waxay ahayd xildhibaan meehi waa kan aniga kula fadhiyo anigaan xildhibaan ahayn laakiin qaabkii iyo sida ay wax u dhaceen kursiga aniga aan raadsaday kursi bannaan ma ahayn wuxuu ahaa kursi uu ku fadhiyay nin xildhibaan ah oo ku tala gashan isagana inuu dee xildhibaannimadiisa difaacdo laakiin tilaabada ugu horreysa aan ka bilaaba waxay ahayd inaan marka ugu horey isaga la fariisto oo aan ku qanciyo maadaama uu afar sano hayey afartii sano ee lasoo dhaafay aan dhaliilo ay jiraan saa darteed inaan aniga ahay inaan kaga habboonahay waxa ugu fiicanna aan qaban karayo xildhibaankii isagana wuu isdifaacay wuxuu sheegay inuu yahay qofka ku habboon inuu weli sii joogo khibrad iyo iyo aqoonna uu meesha ku kasbaday laakiin ugu dambeyntii waanu isku waafaqi weynay inaanu maxaan ku irahdaye cidna cidda kale ay u garato inuu isaga noqdo xildhibaanka waxaanan ku kala tagnay inaan tartan aadno oo dadka ay naga dhexayso oo codkooda aan u baahannahay inaan raadsado sidii ayaan ku raadsaday mujtamacii iyo dadkii naga dhexaysay inay codka bixiyaan ayaanan u raadiyey isagana dee dadaalkiisa iyo wixii uu maxaan ku irahdaye ku habboonaa ayuu raacay ugu dambeyntiina cidda ku soo baxday ee guulaysatay waa waa isaga marka waxaana u rajaynayaa in uu wixii aniga aan qaban lahaa oo aan u sheegay inaan kaga fiicanahay inuu qabto iyo wixii wax ka fiican ba haddii dee maadaama isaga hadda xilkii uu ku fadhiyo waa gartay dabcan xildhibaanka aad ka hadlayso oo booska sii hayo hoos ahaan beel aad iskutiin waa faarac cabduqaadir oo saameyn weyn ku lahaa siyaasadda soomaaliya sanadihii u dambeeyey nin madaxweynaha aada ugu dhowaa la sheegay inuu qayb ka ahaa xataa soo saariddii madaxweynaha ay wada shaqayn jireen marka dabcan doorashada soomaaliyana waxaa jira eedo badan oo ah in dadka awood loogu cagajugleeyey laaluush la bixiyey awooddii ciidanka waxyaala noocaas marka intaad nidaamkan ku jirtay adigu arrimahaas ma dareenta wallaahi aniga aqoonta aan u leeyahay iyo ninka aan la tartamay ee faarax sheekh cabdulqaadir la yidhaahdo wax cabsigelin ah iyo wax maxaan ku rahdayahan dadaad ah iyo inuu dowladda ku jiray oo aan la kulmay ma jirto laba ninoo waxaan ahay oo hal mujtamac inay wada matalaan rabaan waanan ku tartannay waanan is arkaynay wayna dhacaysay dee inaanu dadka kala jiidanno oo anigana aan dee cod dadkii codala aan raadsado isagana uu raadsado marka dadki un baan ku kala baxnay maahee ma jirin wax oo cagajuglayn ah iyo wax oo nabadgelyadeyda si gaara aan u dareemay ma jirto mana ka filaynin dabciga noocaas iyo dhaqanka noocaasa inuu leeyahay ninka aan la tartamaya oo ah faarax cabdulqaadir waa gartay laakiin codka u dambeeyey ma waxaad gaartay heer codkii laynii tiriyo mise mar hore ayaad ama intaan codkii la gaarin baa xoogaa dareenta inaadan tiradii la rabay helayn markaas isaga baxa doorashada waxaan dabcan qofka waxaa la rabaa inuu qiimeyn sameeyo oo assessment sameeyo midda labaad lacagta lagu xiray inaad meesha tagtahay waa shan kun oo dollar ahayd shan kun oo dollar lacag fudud maahan dee annagu lacag aan u dhididnay ayaa waxaan meesha geenaynay waxaa ii soo baxday marka markaan fiiriyey nambarka codadka aan heli karayo iyo lacagtaas qiimaha ay dhan tahay inaan dee si kale dadka ugu caawin karayo aan ummadda ugu caawin karayo ayaa ii soo baxday codod igu filanna inaysan ii soo baxaynin ayaan ayaan isu gartay saas darteed ma ahayn inaan inaan aan meesha tago ayaa ii soo baxday inaan iska dhaafo oo aan ka warsugo natiijada kale ee ciddii kaleo isaga la tartamayso waa garta hadda faarax cabdiqaadir wuxuu u sharaxan yahay ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka ma kula yahay ama ma yaha nin u qalma jagadaas oo ka soo bixi kara walaahi horta faarax cabdulqaadir nin qarsoon ma ahan ummadda soomaaliyeed afartii sano oo siyaasadda ku jiray iyo ka hor oo uu ka shaqaynayey arrimaha tacliinta iyo arrimaha bani aadinimada dadka soomaaliyeed way garanayaan faarax waa waa waa waa laba marxaladood faarax oo dee ka shaqaynayo tacliinta iyo waxbarashada ka shaqaynayo iyo faarax oo ka shaqaynayo siyaasadda aniga faaraxii aan aqaanay oo tacliinta ka sameeyey waxaan isleeyahay wuxuu ku lahaa record fiican dad badan oo soomaaliyeed oo maanta sabab iyo dadaal isaga uu leeyahay shahaadooyin sare oo jaamacadaha adduunka waxna ka dhiga waxna ka dhigta ayaa jira laakiin faarax cabdulqaadir oo afartii sano oo siyaasadda uu ku jiray waxaan aaminsanahay isaga iyo madaxdii waddanka joogtay dadka rajada ay qabeen iyo wixii loo baahnaa ismalihii waa la qabtay wax badanaa dhiman laakiin guud ahaan waxaan is leeyahay faarax cabdulqaadir waa nin leh record oo mujtamaca dhexdiisa ah wax tar ku leh go-aankana waxaa iska leh mudanayaasha baarlamaanka iyagaa go-aan ka gaari doono cidda ay u arkaan inuu istaahilo inay maxaanku rahday mar kale dalka iyo dadka hogaaminayso waa gartay ku-xigeenka marka laga reebo guddoonka guud ama guddoomiyaha baarlamaanka waxaa u sharaxan oo hadda isugu soo baxay afar xildhibaan oo kale ah jawaari xidig geesay iyo idris nin la yidhahdo aan isleeyahay saaxadda siyaasadda waa ku cusub yahay afartaas xildhibaan markaad fiirisid yaad isleedahay wuu u qalmaa inuu noqdo afhayeenka baarlamaanka dabcan jawaari afartii sano u dambeysay buu soo hayey ragga kale waa rag aan weli qaban xilkaas marka cabiraad ahaan yaad isleedahay ku habooyin bismillahi kolley nimanka qof walba wuxuu soo jeediyey taariikhdiisa iyo maxaan ku rahda khibradihiisa iyo hadba qof walba sida ay la tahay nin walbana wuu soo bandhigay laakiin aniga aragti guuda oo aan qabaa jirto oo siyaasadda habdhaqanka wax qaybsiga siyaasadda qaabka loo qaybiyo sida ay tahay si ka bedelan in loo qaybiyaan jeclaan lahaa oo dee waa iska dhaqan soo jireen oo dee oo maxaan ku rahda aan meelna ku qornayn in laba reer keliya loo dhaafo prime ministerka iyo madaxweynaha hal reerna maxaan ku rahda markasta guddoomiyaha baarlamaanka la siiyo marka aniga waxaan jeclaan lahaa si arrintaasi looga gudbo ama xayndaabkaasi dad gaar ay u xaniban tahay talada dalka in la doorto maxaan ku rahday cabdirashiid xidig ayaan aniga brafeer garayn lahaa danta aan u leeyahayna waxaa waaye siyaasadda soomaalida qaabka ay u dhisantahay in wax laga bedelo oo si kale iyo qaab kale loo dhigo ayaan ayaan brafeer garayn lahaa laakiin shaksi qof walbaba dee c v-giisa iyo sida uu wax u arkay wax si qurux badan usoo bandhigeen laakiin shaksi iyo shaksi ahaan qofaan si gaara u aqaana ma jirto laakiin guud ahaan siyaasadda soomaalida oo isbeddel lagu sameeyo ayaan aad u soo dhoweyn lahaa si fursad loo siiyo dadka soomaaliyeed ee kale doonaya ayagana inay qabtaan talada dalka
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali